magaalada qoryoole iyana laba qof ayaa lagu dilay oday toddobaatan jir ah iyo gabar uu wiilkiisa qabay waxaana maamulka degmadaasi ay ku eedaynayaan in arrimahani ay yihiin falal dilal maalmahaba ka dhacayay gobolka oo siyaasadaysan haddaba waxaan goor dhoweyd isna teleefonka magaalada qoryoole kula xidhiiray xogayaha degmada oo layidhaahdo aadan cabdishakuur aadan dhegey waxaana weydiiyey bal sida ay wax u dhaceen
waxay wax u dhaceen dhacdo cajiib leh qof rayga iyo gabadhiisa oo wiilkiisa uu qabo ayaa si bareera ma dil loogu geystay oo yaa dilay
dilka ilaa iyo hadeer waxaa lagu hayaa falanqayn dheer oo dhibaatada dadka ilaa hadda la tirahaysan yihiin dilka bareerka ah dilka waxaa jeegtay qolooyin burcad ah oo aada moodid inta badan inay salka ku hayaan siyaasadaha gobolka maamul goboleedka salka ku haya sidee loo dilay ma ma ma siyaasad bay iyaguna ku lug lahaayeen see wax u dhaceen bal noo faahfaahi siyaasad kuma lug lahayn qofku waa qof rayid ah xoolo dhaqato beeraley ah inta gurigiisa loo tegaya waxaa la yidhi waa ilaa waa ilaa qori baad haysaa qoriga keen markaasuu yidhi qori ma haysto mana lihi qof xoolo dhaqato iyo beeraley rayid baan ahay mana haysto qori iyo waan haysaa qoriga keen siyaasaasi bareeraa loo dilay asiga iyo gabadhiisaba
waxaa tidhi dad burcadaa dilay adigu maamulkii degmadaad ka mid tahay marka maxaad wax uga qaban weydeen walaal baaritaan baan aan ku haynaa insha allah inaan wax ka qabanaa baan unahay dilkaas ka dhacay magaalada meel ka fog waaye degmada gudaheeda kama dhicin degmada qoryoole gudaheeda maahan waa meel dhowr iyo toban kilomitr ka jirta magaalada waa dil siyaasadaysan baan ku yidhi waa dil siyaasadaysan maamul goboleedka soomaaliya hadda kasoo cusboonaaday in mataqaanaa gobolka shabeellaha hoose cid kasta oo mataqaanaa aan ku abtirsanin gobolka shabeellaha hoose in la dilo waxba kuma ahan laakiin xog haye marna waxaad leedahay maamulkii degmada haddaanu nahay waan baaraynaa marna waxaad leedahay waa dil siyaasadaysan sideed ku ogaatay sideed markiiba go-aan u gaartay adigu waa baaraynaa markaan kuleynahay waxa waaye hawsha aan annaga u idmannahay aan qabano waan ku qasbannahay inaan ilaa xaqiiqa aan dabagalno laakiin dilka sida ugu tagta marka ugu horeysa markuu dhacayba uu nagu soo gaari baan ku wararka xoogaalka markaas dadweynaha ayna soo gaarsiiyeen baan ka hadlay marka wax laguu sheegay baad oo aadan xaqiiqo u hayn baad leedahay waa wax siyaasadaysan iyo maamul u samaynta gobolka la xiriirtaa waa dil waayahanba ka socdi baan kuri gobolka shabeellaha hoose waa diyaar ma aha wax qarsoon ma ahan yaa wax dilaya maxaase laga rabaa dadka rayidka ah adeer qof kasta oo gobolka shabeellaha hoose aan u dhalanin oo aan digil iyo mirisle ka mid ahayn dhibaato soo wabaxda waayo dadka gobolka shabeellaha hoose oo mataqaanaa aan digil iyo mirisle ka mid ahayn in la dilo hadduu qori haysto qoriga laga qaado hadduusan qori haysanina mataqaanaa habar yaraatee wax xeel xataa uusan ka qaban karin waa culeys soo soo wajahay gobolka shabeellaha hoose dadweynaha digli mirisle ka madax banaan maxaad caddeyn u haysaa aadan waxaad ka mid tahay maamulkii degmadaad ka mid tahay eedayn aan caddayn loo hayn ma wanaagsana in la sameeyo maxaa caddeyn ood u haysaa adeer caddeyn waxaa ku ah ninkaas sida bareerkaa loo dilay oo rayidka ah oo mataqaanaa ugu yaraan toddobaatan sanu jiray toddobaatan sano nin jiray oo aabihiis ku dhashay in maanta la yidhaaha qoriga keen si bareera si gabadhiisa loo dilo adeer ma tusaale kale u baahan tahay maxaa maxaa idiin qorshaysan oo markaad waxaas uga hortagaysaan dhammaan gobolka shabeellaha hoose waaye dhammaan gobolka shabeellaha hoose dilal dilal dilal dilal oo gobolka shabeellaha hoose aan ka hadlay walaal waa degmada keliima dhammaan gobolka shabeellaha hoose caqabado ayaa kasoo cusboonaaday dawladda waxaan leeyahay qarinka gobolka shabeellaha hoose maamul goboleedyada mataqaanaa taabacsan haddaysan dawladdu wax ka qabanin dhibaato inteed leeg ayaa la wajihi doonaa yaa way dadka dadka dilaya maamul goboleedka saddexda gobol taabacsan waa marna waxaad leedahay dad burcada weeye marna waxaad leedahay maamul goboleed baa ka dambeeya waxaan ku idhi dil siyaasadaysan macnaha waayahaba gobolka ka jiraan ka hadlay laakiin midda dhacdada hadeer dhacday way ka mid tahay qayb bay ka tahay laakiin annaga waxaan ku yidhi waan baarayna ka degma ahaan waana ku guda jirnaa hordhe inta badanna waan haysanaa baan ku yidhi waana soo dhamaystirayna hadii la yidhaha
aadan cabdishakuur aadan dhegey oo ah xogayaha degmada qoryooley oo teleefonka igu warramayay halkaasaad naga dhegaysanaysaan waa laanta af soomaaliga ee b b c dhegaystayaal saacadda xaggiina afrikada beri shantii waxay dhaaftay shan iyo toban daqiiqo